dowladda britain ayaa ku dhawaaqday gelinkii dambe ee shalay in la gaaray xilligii talaalka covid sagaal iyo toban ay qaadan lahaayeen caruurta u dhexaysa shan ilaa koob iyo toban sano jir kadib markii caruurta dalka britain ay kadib dhaceen qaadashada talaalka marka la barbardhigo dalal kale oo dunida ah go-aankan cusub oo aanu jirin sharci qasbaya ayaana muran dhaliyey iyadoo haweenka ay ka hor yimaadeen wariyaha v o eda ee dalka britain ridwaan xaji cabdiweli ayaa arrimahaasi wax ka weydiiyey doctor cabdulaahi cali fiidow oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee britain
horta marka hore xoogaa yare way ka cagajigteen in ilmaha talaalka la qaado laakiin markii dambe uu yimid micron tgan micron markuu yimid oo la arkay markaa inuu dhibkiisa yar yahay horena dadkii waaweynaay cover lagu sameeyey oo la tallaalay haddana waxay yidhaheen iyagoo ka niiqniiqanayaba waxay yidhaheen micronka viruska waa la noolaanaynaa ma aha mid naga tegayo marka waxaa hagaagsan bay yeelaheen ilmaha caafimaadkooda oo wanaagsanayna ilmahoo dhan maaha in la tallaalo waayahay marka la fiiriyo marka tallaalkan ka sokow in caruurta ay qaadan karaan oo aanu khasab ahayn haddana waxaa jirta ama muuqata in xataa dadkii ay ka daaleen cudurkan oo dad fara badan xataa laga yaaba inaanay qaadanin labadii tallaal oo intooda badan ay suuragal tahay in hal tallaal ay qaateen marka coronavirus iyo omicron oo daciif noqdayna inta badan waa laga hadlayaa marka see laysku qabadsiin karaa in xilligan war noocan oo kale uu dowladda ka soo baxa horta marka hore antivax group layraa waa soo baxay oo imika waad arkaysaa canada iyo maraykanka iyo dhulka jermalka iyo faransiiska iyo dhulka ingiriiska asbuuci dhiban waxay ku sameeyeen waad arkaysa taasoo haddana oo kasoo horjeedan haddana layraa cilmihii waa loo muutinayaa ayadoona mandate ahayn marka consentin baa laga rabaa ahalka waxay ula jeedaan siday aniga ila taha weeye in culeyska siyaasada laga qaado dowladda oo dogta iminka la fiirsanayo ee lasii jeediyo talaalka lagu jeeday maxaa yeele dowladdan waxay ku faantaa inay talaalka uga hormarto adduunka kabacdina dhibka haysto dowladda waad ogtahay waa kawar qabtaa aan moodaa in laga leexinayo focuska attentionka dowladda qudheeda
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulaahi cali fiidow oo u waramayey wariyaha v o da ridwaan xaaji cabdiweli isagoo jooga dalka britain